naftiisa u shaqeeya shicibiyaahow wanaagsani wadankiisa u shaqeeya wadaa jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaa jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal aan wada jirinoy walaalayaal bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan waa cabdishakuur alaxmed oo idinla socodsiinaya barnaamijka wada jir
walaalayaal
intiinii dhegaysatay barnaamijkeennii ugu dambeeyey waxaanu kaga hadalnay xasilinta dalka balse barnaamijkan waxaannu idinku maqashiin doonnaa ahmiyadda hannaanka dhismaha dowladaha hoose ee wada jir magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle oo martigelisay shirka dhismaha dowladaha hoose ee dalka shirkaas oo ay ka qayb galeen wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada iyo sidoo kale wasiirada dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedyada dalka waxaana shirkaasi soo qabanqaabsay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxaana looga dhawaaqay bilaabidda dhismaha golayaasha deegaanka ee gobolada dalka sagaashan habeen oo ka bilaabanaysa caaway oy taariikhdu tahay sagaal ayaa la rabaa golo deegaan meesha inuu ka dhasho haddaad diiddaan idinka idinka go-an haddaad oggolaataanna dowladnimadii aad u baahnaydeen ayaa idiin soo degdegtay waa xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta doktor yaxye cali ibraahin oo degmada warshe kaga dhawaaqay inay noqonayso degmadii ugu horreysay ee laga hirgelinayo dhismaha golaha deegaanada ee degmooyinka gobolada dalka soomaaliya haddaba ahmiyadda ay warshiiq u leedahay in loo dhiso golo deegaan warshiiq inta ay ka kooban tahay iyo sidoo kale siday u arkaan dadka degmada warsheekh in ay dhistaan golo deegaan barnaamijka ayaad kaga bagan doontaan waxyaabaha kale aanu idiin hayno waxaa ka mid ah xaaladda magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo ay booqdeen wafdigii ka socday dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada dalka ka jira magaalada jowhar waxaa lagu qabtay kulan dadweyne oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka kuwaas oo su'aalo lagu weydiinayey madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada marka qaabka la rabo oo ay dowladda arrimaha gudaha ay rabto inay noogu dhisto waxaan rabaa inay noo caddayso qaabka lagu dhisayo dowladda hos cidda xulaysa iyo cidda loo xulayo barnaamijka wadajir waxaa soo saaray maxamed nuur macalin maxamed waxaa farsamaynaya qiis cali shire waa mar kale iyo wadajir
wadnaha yagii rumaadow wadaa jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane
mar kale kulan wacan dhegaystayaal magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle waxa ay martigelisay shirka hanaanka qaran ee dhismaha dowladaha hoose ee dalka ee wada jir shirkaas oo lagu lafaguray sida loo dhisayo golayaasha deegaanada ee degmooyinka gobolada dalka shirkaas waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxaana ka qayb galay wafdi ballaaran uu hogaaminayey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxaa shirkaasi sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo sidoo kale wasiirada arrimaha dib u heshiisiinta waxaa si rasmi ah shirkaasi u furay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe waxaana uu dul istaagay ahmiyadda ay leedahay dhismaha golayaasha deegaanka iyo wada shaqaynta wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo kuwa dib u heshiisiinta iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda dhexe ee soomaaliya raalliyaan ka nahay waan ku faraxsannahay xaqiiqdii in maaragtay ammaanta aad nagula sugantihiin jowhar insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo annaguna sidaad u timideenaan insha allah haddii ilahay raalli ka noqday hadday tahay mas-uuliyiinta sare iyo hadday tahay maaragtay mid dhexe intaba annaguna insha allah isteydyada kale naga horreeya waan tegi doonnaa waana booqan doonnaa si aan u aragno walaalahayn wuxuu qabsoomay iyo ma aragtaya meeshay waxu marayaan aan u soo ogaano insha allah annaguna waan tegi doonnaa haddii ilahay raalli ka noqdo cabdulaahi faarax wehliye wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo shirkahaasi ka hadlay waxa uu ka hadlay hanaanka dhismaha doorashada goleyaasha deegaanka ee degmooyinka gobolada dalka iyo ahmiyadda ay leeyihiin waxaana uu u mahadceliyey bulshada deegaanada hirshabeelle sida ay u soo dhoweeyeen walaalayaal sida aad la socotaan shirkan waa shirkii toddobaad ee ee madasha wadajir ee lagu talagalay in lagu dhiso ama lagu dardargeliyo ee daadejinta ee nidaamyada ama dowladaha hoose wafdigii tegay magaalada jowhar socdaal ayay magaaladaasi ku mareen socdaalkaas oo loogu magacdaray socdaalkii nabadda kaasoo lagu dhiirigelinayay nabadda deegaanada hirshabeelle socdaalkaasi nabadda kadib waxaa magaalada jowhar lagu qabtay kulan dadweyne oo su-aalo lagu weydiinayey madaxdii ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta iyo wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada dalka ka jira waxaana ka mid ahaa dadka su-aalaha weydiiyey maryam maxamed kuulow ku-xigeenka guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka shabeellaha dhexe cali ibraahim baashi afhayeenka odayaasha dhaqanka iyo shariif maxamed cabdiraxmaan oo ah madaxa dhallinyarada ee gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba sheekh cabdiraxmaan nuur madaxi oo ka mid ah culimada gobolka shabeellaha dhexe golaha deegaanka haddana noo sheegay dhismihiisa aaday u fiican tahay wax badan aan kuriyoonayna laakiin waxaan isleeyahay aaday u dhib badan tahay sida kuwii hore loo dhisay way ka dhib badan tahay qaabkee loo xili doonaa cideesa xuli doonta waa qodob koowaad haddii lasoo xulo way fiican tahay shaqadeeda way qabsan kartaa waan ognahay dowladda hoose waxyaabaha muhiimka ay qaban karto oo yani bulshadaasna waxay u tahay yani fursad midda kale waxaan rabaa golaha deegaanka gobolkan wuxuu ka kooban yahay soddon iyo saddex qabiil iyo ka badan magaca hirshabeelle markii la yihahdo wuu sii ballaaranaya marka qaabka la rabo oo ay dowladda arrimaha gudaha ay rabto inay noogu dhisto waxaan rabaa inay noo yani wax yar noo caddeyso qaabka lagu dhisayo dowladda hoose cidda xulaysa iyo cidda loo xulayaba wax walba oo dalka maxaan kuu sheegaa khayraadkiisa muqdisho unbay ku kooban yihiin aniga khayraadka dalka waxba kama helno runta markii la rabo khayraadka dalka waxaa jira hadda gobolkana wuxuu kale wuxuu caan ku yahay xoolaha beeraha siminaaro xamar lagu qabanaya qof oo kasoo jeeda hir shabeelle ama shabeellaha dhexo kale kuma arkaysa xoolay aan ku tahay qof xanaanada xoolaha hir shabeelle kasoo jeeda anaga kuma aragno marka waxaa anaga malayga naftiisa wuxuu u baahan yahay in dadka maxaan kuu sheegaa haddana waxaan ka hadlaa dhalinya dhalinyaradoo kale hadda waxay ka cawaadeen run waa dhalinyaro tahriibay aadaan cunuga markuu dugsi sare dhameeyo dalkii fuquro iska noqday cunuga waxaa reerkiisii aniga dalkan ma joogi kara waa baxaya guriga reer ku noole in loo gado cunugii oo libi loo diro oo magafa iska qabso tahriib inta iska galo badda uu ku dhaco kala macquule waxaan rabnaa dhalinyaradayna in shaqo abuur loo sameeyo in haweenka shaqo abuur loo sameeyo marka annaga shaqo ilaahay waana bari maskax waa haynaa laakiin dowladda dhexe maamul gobol maamul goboleedka ugu dambeeyaan nahay cardunaan nahay weli anaga dowladda dhexe wax naga soo gaara ma arkin waa dowladda dhexe xaqi aan ku leenahay inaan ka helno marka waxaan rabaa marka awalan dowladda way mahadsan tahay booqashada ina soo booqatay iyo sida ay juhdiga noo soo gelisay waktigeeda qaaligaa noogu soo hortay waxaan leenahay maxaa kaga aadan oo ay u qorshaynaysaa dhallinyaradeenna soomaaliyeed meel walbo ay ku nool yihiin dowladda federaalka waxa aga qorshaysan oo ay u qaban rabtaa maxay tahay maadaama ay dhallinyarada ku sugan yihiin dahshi iyo dhibaato joogto ah ee dishay ee ku kallifa had iyo jeer inay waddankooda ka qaxaan inay tahriibaan inay meel walba maraan oo meelaha ay ku baaba'aan oo ku ba'aan maxaa kaga qorshaysan
cabdulaahi faarax wehliye wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo u mahadceliyey dadka deegaanada hirshabeelle sida ay u soo dhoweeyeen iyo sidoo kale mas-uuliyiintii kale sida wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee galmudug mahad maxamed cali iyo wasiir ku-xigeenka dastuurka iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed aadan maxamed cismaan ayaa waxay ka jawaabeen su-aalihii ay dadweynaha weydiiyeen kuwaasoo la xidhiidhay dhismaha dowladaha hoose ee dalka waxaan horey u gudgalayaa su-aasha ahayd qaabkee loo dhisaya golaha deegaanka iyaa dhisaya dabcan sida hadda guddoomiyaha gobolkuu sheegay golaha deegaanka adinkaa dhisanaya maamulka adinkaa dhisanaya wax walba oo la dhisaayo deegaanka ku saabsan adinkaa dhisanaya laakiin waxaa idiin fududaynaya dowlad dowlad goboleedka hirshabeelle iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka oo iswata oo iskaashanaya ayagoo dhaqaalihii keenaya ayagoo habkii wax loo dhisi lahaa diyaarinaya ayay idiin imaanayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo hirshabeelle ayaa hormuud ka noqonaysa ayadoo kaashanaysa maamulka gobolka iyo kan degmada waxaa jiri doona sida wasiirkuu noo sheegay waxaa jira system lagu heshiiyey oo loogu talagalay in la raaco si loo helo dadkii dalkan u shaqayn lahaa maadaama magacaabistii caqabado badan ay ka yimaadeen oo dadka lasoo magacaabaya ayagiina khatar ay ku jiraan maxaa yeelay maalmo hadday shaqeeyaan waa la bedelayaa meelna looma bedelayo iyaga laftirkooda naftooda khatar ku jirta kuwa loo soo bedelay oo loo keenayna iyagana kuma qanacsana wax kastoo ay qabtaan kuma qanacsana waxay leeyihiin wax la keenay wa waxaa laga yaabaa mid aad dooratay mid hadda maanta la magacaabay inuu ka shaqo badan yahay laakiin kuma qanacsanid marka la keenayaana ku qanacsaneen sidaas darteed wax kastoo uu qabta kuma qanacaysa
hal aragtiyo jecelahaa jirta laakiin sida looga dhabay lahay ayaa la rabaa haddii kale jawhar saas janno ku noqon mayso adduunyana jawhar ka joog aakhirana janno ka joog waay marka sida adduunya janno ka joog haddii jawhar noqonaysa shaqay u baahanta sida hadda ma ahan marka waxaan rabaa bishaaro yar oo ah maadaama abaaro dhaceen ani waxaan kamid ahay dadkii gurmadka abaaraha ka shaqeynaya lacagaha idin soo gaarsiiyey ilaa shanta boqol oo kuna oo laydin qayqaybiye had boqol walba ilaahay sida wax uu soo gaarsiiyey ilaaha garanaayo laakiin arrintaas intaan ku guda jirnay ayaa ayaa waxaa aragti badana aada looga dhawaajiyey oo ah jawhar waxaa la aaminsan yahay sanadaha soo socda haddii la maalgeliyo oo lacago ilaa lagu qiyaaso afar boqol oo milyan la geliyo dhulbeereedkeeda waxaa la leeyahay soomaaliya ebed abaar ma arkayso marka arrintaasaa hadda qorshaheedii la wadaa haddii ilaahay arrintaas taabageliyo waxaa laga yaabaa jawhar in dalkao dhan marti uga noqdo in haddii wax dhacaan cuntada iyo waxa looga baahanya halkaan laga sii karo intaasaan idiin sheegi rabaa raalli ahaada wasiir nas
odayaasha dhaqanka culamaa udiinka haweenka dhalinyarada dhammaan reer jowhar assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale waxaa sharaf ii ah runtii maanta inaan halkan idinla joogo anigoo ka mida wafdigan horkacayeyna ahna wasiirka ari wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya runtii waxaa faraxii aan ku faraxsanaa reer jowhar aan ka arkaayo siday banaanka noogu soo baxeen waa dad dowladnimo raba waa idinkugu hambalyeynayaa su-aalihiina su-aalihiina kolley guddoomiyihii gobolka sheegayo wuxuu yidhi aaday u jilcsanayeen laakiin waxaan isleeyahay guddoomiye armay adiga kaa baqaayaano su-aalaha aada u noogu cadcaday lahayn lakin waxay isleeyihin guddoomiyihii gobolkaa fadhiya ha ku adkaynina madaxda taas guddoomiyahan kula kaftamaa intaas ka bacdi su-aalaha aana weydiideen kuwa ku saabsan dhinaca sida wax loo dhisaayo iyo qaabka loo maraayo technicaly processa jira dowladdu idiin diyaarisay oo maamul goboleedyada iyo maca dowladda dhexe ay isla go-aamiyeen maanta ugu dambeysay oo qalinka lagu duugay tillaabooyinka loo qaadayo waxaana lagu saxiixay magaalada jowhar faahfaahinteeda waxaan sii doonaa insha allah faahfaahinaya wasiirka arrimaha gudaha ee south west ama koonfur galbeed soomaaliya iyo xogeeyaha joogtada ah wasaaradda technicaly wax yaray ka dhihi doonaan farsamo ahaan aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo midda dhalinyarada dhalinyaro dowladdan waxaan idiin sheegayaa horta waa dowladdii dhalinyarada waa dowladda keliya ee laheyd wasiir soddon sano jira waa dowladda xildhibaanadeeda dowladda federaalka ah boqolkiiba soddon ilaa afartan ay dhalinyaro yihiin waa dowladda dhiiri gelinaysa dhalinyaradu inay ka mid noqdaan civil servantiga ama shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ama ayba noqdaanba maaragtay mansabyo siyaasadeed ay qabtaan dowladda ka qabtaan anaa ka mid a wasiirada dhalinyarada ah dhalinyaroy dowladdan waxaa u ah halku-dheg nabad iyo nolol nabad iyo nolol waxaa u horeyda in amniga laga shaqeeyo amniga in laga shaqeeyo adika idinku xiranta al-shabaabka la sheegaya waxay leeyihiin dhalinyarana adika waayo dhalinyaro adikaa laydinka rabaa inaad beenisaan annagaa dhalinyaradii dalka ah ammaankana annagaa soo celinayna inaad dhadiin adinkaa laydinka rabaa si aad dowladda xubinteena uga qaadatiin number two waxaa u ah cadaalad dowladda waxaa priority u ah cadaalad iyo sinaan in laga shaqeeyo waana socotaa waxaa xeerarkii loogu talagalay cadaaladda iyo guddiyadii madaxa banaanaa ee loogu talagalay iyo maxkamadihii in dib u habeen lagu sameeyo ayaa socda si cadaalad iyo kala dambeyn dalka dham u gaaro heer dowlad federaal iyo heer maamul intaba waxyaabaha kale ee dowladda u ah yool waxaa ka mid a kobcinta dhaqaalaha kobcinta dhaqaaluhu wuxuu ku xiran yahay dhalinyarada asadka ama hantida noogu badan oo soomaaliya aan leenahay maanta waa dhalinyarada ayagaa laga rabaa inay ka qayb qaataan kobaca dhaqaalaha dowladda fursaday u sameynaysaa haddii nabad la helo cadaalad la helo shaqooyin waa iska imaanayaan nabadda iyo cadaaladda lawada waxaa ka mid a inaan kasoo gudubnay heerkii ahay maanta aan leenahay waa ka gudbaynaahoo maamuladii naloo soo magacaabi jiray aan waxaan rabnaa inaan inta ka gudubno maamulo adinka aada leedihiin oo aada soo doorateen aada samaysataan markaasaa reer jowhar ama reer balcad ama reer degmo walboo soomaaliya degan tahay la caawin karaa ama wax laydinla samay karaa oo laydi waxaa adinka qaabkan hana loo caawiyaa la rabaa inaad dhahdiin markaasaan annaga idin caawi karnaa haddaan dowladda dhexanahay taas haddaad dowladihiina deegaanka dhisataan dowladdu waxay idiin haydaa dhaqaale xoog badan oo idinku filan oo caafimaad ku filan oo wadooyin idinkugu filan oo maxaanku idhahdaay waxbarasho ku filan oo nabadgelyo ku filan oo nolo beeraley ku filan oo beerahooda ay ku qodanayaan wax walba waa diyaar laakiin webigaan waa aragteen maalin marka biyaha uu keeno haddaan keli looga qaadin biyaha oo aan beertii lagu geyn beerta laba kilomitr saddex kilomitr u jirta waraab ma heli kartaa ma heli karto dowlad haddaadan nidaam samaysanina dowladaha hoose ilaa heer dowlad waxaa idiin samaysan hadda federaal waxaa idiin samaysan dowlad goboleed waxaa idinka dhiman dowlad deegaan markaad dowlad deegaan samaysataan waxaa waaye keligii biyuhu ku socday waa idin soo gaaray markaasna beeraha wada waraabsanaysaan waa tacbanaysaan dhaqaal oo dhanna waa idiin imaanaa marka waxaan idin leenahay ahamiyadiini koowaad waa laydii soo dadaalay dowladda dhexaal lasoo dhisay dowlad goboleedka idiin dhisan hadda maamulka hoose wuxuu ku xiran yahay hadda adikaa laydii soo jeestay dhexdiina u yaallaahe inaad isku tanaasushaan khilaafaadka yareydaan maxaan ku dhahdaye aada aada maamulka taabagelintiisa ka shaqaysaan waxaa laga yaabaa maamulka inuu dhismo khilaafaadkii boqol kiiba boqol iyadoo la tirtirin laakiin marka dowlad meel ay ka dhisan tahay ama maamul ka jiro iyo markuusan ka jirin labadaas mar khilaafka kala jira kee fudud in la xalliyo waxaa fudud marka nidaam jiro oo boolice station uu jiro oo oo council golo deegaan uu jiro oo maaragtay dhaqaale iyo deg ay leedahay ay leedahay degmadii markaas qofkii eed qaba intuu yimaado oo uu soo dacwoodo uu meelaha sharciga la tago dhigi karaa xuquuqdaydiiyaa maqan waxbaa iga si ah hallay qanciyo laakiin haddaanba nadaam jirin maxaa laguu qancina faaqidu shay laa yucdiih marka walaalayaalo waxaan idinkula dardaarmayaa insha allahu inaad arrintaas calanka u qaadaan oo aad maaragtay dowladda dhexe way idin garab taagan tahay dowlad goboleedku wuu idin garab taagan yahay halkaan idiin joogaan diyaaray idin yihiin saad maqlayseen maanta madaxweynaha wuxuu ballan qaaday dhammaan dalka dhan inuu tago magaalo walba tago sida annaga aan idinla hadlayno oo idiinla hadlo annaga horu dhacan ka nahay laakiin walaalayaalow adikay waxqaba guud ahaan haddaan nahay dowladda federaalka iyo maaragtay isteedyadaba waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta aada noo samayseen reer jowharow qiimeynta aada noo samayseen iyo sida aada noo sharafteen fariintaasna dowladda insha allahu waa gaarsiinayna haddii alla yidhaha wadada ee abaayaday sheegtana waa ku safarnay aniga waa markii labaadan kusoo safray sida wasiirka aan u noqday diyaarad weli jowhar uma soo raacin haddana iima qorshaysna inaan usoo raaco haddii alla yidhaha wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal safarka wafdiga uu hogaaminayey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta cabdulaahi faarax wehliye islamarkaana ay qeyb ka ahayeen wasiiro ka socday dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ahaa xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa waxa ay socdaal ku soo mareen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay kula kulmeen maamulka degmada balcad gudoomiyaha degmada balcad ismaan maxamed xaadoole ayaa magaalada balcad isagii dadweynaha degmada waxay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta heer qaran iyo heer dowlad goboleed ee magaaladaasi gaaray iyo howlaha ka socdo wakti intaan ka badan inaan nasiisiin idinkaga wada jirtiin maadaama waktiga caliili uu yahay xilli soona lagu jiro waxay aheeday in aad iyo aad laydinkugu soo dhoweeyey degmadu waa cudurdaarahaynaa raalli naga ah hadda waxaa mudantihiin waa garan karnaa laakiin hadda ma dhicin insha allahu laakiin waa dhici doonaan haddii alla yidhaaho waktiga maadaama caliili uu nagu yahay aad iyo aad aan idin soo dhoweehaynaa warkaygana intaasaan kusoo koobayaa
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meere makaraan waxaan rabnaa marka irbalcad anoo si gooniya uu sii sheegayo wixii iyadoo loo sheegi doono dadka iga dambe ay sheegi doonaan hordhacaan wuu sii sheegaa guddoomiye waxaa la rabaa meeshaan waxa loo socdo waxaa la rabaa in la gaaro heer doorasho in la gaaro adigu hadda waa lagu soo magacaabay anna waa lay soo magacaabay waxaa la rabaa birri annagoo doorashaa inaa meeshaan nimaado iyo ninka kaleoo ilaahay u qoroba waxaana wanaagsan haddii maaragtay dadku uu cudur soo daashado cudurku mogta maalinba xoogaayaa baxayso marka magacaawga inuu maaragtay caqabadii ha soomaalida haddana qaadatay markii lasoo dhisay federaal markii lasoo dhisay maaragtay maamul goboleed haddana waxaa loo soo daadegay inuu haddana degmada ilaa tuuladii ay yihiin doorashadoodi macnaha in la doorasho loo helo ayagana doorashadaasoo maaragtay ku saabsan inay laga soo bilaabo tuulada degmada kadibna gobol ay u gudubto waxaan rabnaa marka hadduu ilaahay yidhaahdo waa laydinku soo naqon doonaa waana laydin soo socdaa waxaa loo socdo waa noocaas inaad ka sii baaraandegtiin oo sii diyaargarowdiin oo dadka xoogaa sii abdheed garaysiin oo birita aysan ku baraarugin waxa uu imaan doono kee dadku haddii xoogaa la fahansiiye waxa maarata imaan doono maamulka fahansiiye wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaan anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal doctor yaxye cali ibraahin xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wasiir ku-xigeenka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo dastuurka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa iyagana waxaay dhiirageliyeen maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe runtii annaga balcad qorsheenna koowaad ay ahayd maalintii halkaan maraynaya saakaba inaan wakhti idan la qaadanno maalin gelinkeeda ugu yaraan oo aan ka wada hadalno hawsha wafdigan ballaaran ee ka tirsan golaha wadajir dhisidda ama dib u dhisidda golayaasha deegaanka dalka oo dhan u xil saaran oo shaqada ka wadaan waxaan aada u rajaynaynaa shabeellada dhexe inay noqdaan degmooyinka ugu horreeya wax lagu bilaabo wafdigana hadda warsheekh waxa ugu socday degmada ugu horreyso inay noqoto nasiib u yeelan doontaa rajaynaynaa sagaashan maalmood gudahooda waxaa rabaa golayaal deegaan oo dadku raalli ka yihiin oo ay soo doorteen iyo maamulkii ayagoo ay doortaan in dalka loo helo si isla xisaabtan dhaba u yimaado si ay u timaado xuquuqaadka dadka muwaadiniinta oo degmooyin ku nool xaqooda inay helaan amnigana loo sugo iyadaan ka faraxsanna geeka inaa warshadii balcad una dhaha roogno dadkaana walaanyagaana oo reer balcadna una la roogno iyadaan ka faraxsanno reer afgooye mayl ereeye ma ismudaayaan reer hamar marka reer balcad ma ismudaayanna inay reer hamar ayaan madaama iyo hamar iyo derisla ayaan walwalba shalay walaa meelil rooga geekala ka gudubi ilaahay mahadleh hooli fadhigangasin ku koyti lankoo hadda kahor meelere meer iyaar laku tumaw iyaseed reed iyaarti yafadaay unusi dheela mayere gabroowa dhiga kala hadalay mayere se en dheela se en burure burura fada sifayla saarkala inku tumo reed gabroo mayereena bururka korkaawo ka jare adika jare adikii jare burur ma unab sida en bururaas ma gorodaano marka maybwaa bururka reer balcad isnga siinka jara una walaaga ha guurine siin sheegna soomaaliya o dhan wada dareerta maamul goboleed o dhan wada dareeran dawladda hogaamiyaas iyo siinkooyti waybuwa walaaga kor la siinka sheena jari walaaga la eri jari may la eraayo aniha suubii mataalo isinga dhatin hulidaasan isinga suubsadaasan isinga macnaha katalladaasan waxaad mooddaa annaga haddaana wasiirradda arrimaha gudaha dadka inaan magacaawno kii xaalkiisa ubogeyno biri ka tuurnoon mid kala keenno guddoomiye ku-xigeennada aan sida yeelno aan wadafano anaka shaqadaynay ahayd waxaan u malaynayaa maalin dhoweeda guddoomiyaha maalintii ugu dambayso sarkeenna warqad magacaabahan u dhiiba oo qof la magacaabaya waxaa laga rabaa qof la magacaabay in laga xuruubo waddankan horumaruu rabaa deegaankaa u baahan dhisidou rabaa jidadkiisi masaajiddiisi waxbarashadiisa cisbitaalladiisa dhammaantood waxay ku xidhan yihiin in la helo in la helo dad la doortay oo ayagu xor u ah oo deegaankooda maamula annagana naga xuruubo waxaan isleeyahay balcad waxay meelaha ugu khilaaf yar oo laga samayn karo oo aad ay ugu sahlan tahay ay ka mid tahay waa u sheegay maalin dhood guddoomiye xaadoole waxaan idhi waraa inta lagu jecel yahay qofta cabbaar haddii joogta waa la nacay inta lagu jecel yahay si laguu doorto ood meeshaan shan sano adugu aad madaxuga ahaato waxaad yeelaysaa diyaare haddaana maanta waa ku celinaa waxaan leeyahay xaadoolow inta lagu jecel yahay maanta waa cusub tahay reer balcad ewelna waa ku jeclaayeenoo inta ka tagtay mar labaad ayay ku jeclaystaan inaad ku soo laabato haddaana waxaan rajaynayaa inaad diyaari doontid u diyaari doontid magaalada tan sida ay u geli laheeday doorasho golahadii deegaanka loo dhisi lahay magaaladuna horumar u gaari laheed aduguna aad aniga iiga xoroobi laheed
wasuur dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane cabdulaahi faarax weyliye ayaa u mahadceliyey maamulka degmada balcad soo dhoweyntaay u sameeyeen
bismi illah araxmaan iraxiim wasiirka arrimaha gudaha ee hirshabeelle guddoomiyaha gobolka wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed wasiirada kale ee la socda ee kulligood ka wada socda dhammaan maamul dowlad goboleedyada dalka ka jira guddoomiyaha degmada balcad tiimka ka socda wasaaradda arrimaha gudaha ee uu hogaaminayo doctor yaxye xogayaha joogtada ah ee wasaaradda shacabka reer balcad hooyooyinka dhallinyarada saxafiyiinta culummada indheergaradka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib aad ayaan ugu faraxsannahay runtii maanta inaan warshadda balcad joogno waa maalintii labaad sidii dowladdan cusub loo dhisay oo aan warshadda balcad imaanayno taas waxay ku tusinaysaa balcad in dowladdu maaragtay si gaara ay ay u danaynayso inay nabad ka dhacdo oo maaragtay barwaaqo ay gaarto muhiimaddii hadalka akhyaarta iga horreyday ayaa sheegtay ujeeddada ugu muhiimsan iyo farriinta aan u wadno guddoomiyaha degmada iyo shacabka degganba waxay tahay shir ayaa ka dhacay magaalada jowhar oo saddex maalmood socday afar maalmood socday oo welina socda ku soo gebangaboobi doona war sheikh haddii aan la yidhaahdo muhiimadda shirkaas waxyaabaha ka soo baxay waxaa ugu muhiimsanaa in laga gudbo sistamkan ah uu sheegay wasiirka arrimaha guduhu ku xidhan qof in meel loo dhiibaa in qof kale soo magacaabo waa waa arrin aan la kontarooli karin maaragtay nadiifnimadeeda aan qalbiga u rooneyn hadda nin la nin nin la leeyahay wax ma leh nin qalin hal qof ku xiran ee dhulkan oo dhan ummaddan oo dhan masiirkooda loo dhiibay waad dareemi kartaa haddii asiga iyo ninka wasiirkii soo magacaabay isku dhacan meeshuu ka baxaa waxaa lagu soo go'aamiyey in dawladda hoos loo daadejiyo oo degmooyinku ay yeeshaan golo deegaana u gaar ah ayagu doortaan mas-uuliyiinta maamuleydana ay ayagu doortaan si dalku doorasho qof iyo cod xor ah loo gaaro laba kun iyo labaatanka waxaa jiri doona in dowlad goboleedyada dhan ay arrintaasu si siman uga bilaabato oo laga wada hirgeliyo haddii ilaahay idmo balcad waxa waaye waxaan islahayn safka horey geli doontaa laakiin hadda qoondada safka hore sooma gelinina laakiin sida yaxya sheegay adikaa laydinka raa inaa isku dartiin guddoomiye dardaaranka odayaashii hore ayaa iyo mas-uuliyiintii aan daba dhigayaa waxaan kaa rabnaa inaad ku guulaysato inaad noqoto ninkii gaarsiiyey qof iyo cod degmada balcad taasna adigay kartidaaday kugu xidhan tahay waxaan hubaa markaas qofka ugu horreeyay dooranayaan ay arrintaas ku tijaabinayaan waxaa waaye waa waa ninkii ka soo shaqeeyey waayaan aaminsanahay ee dadkuna kalsooni badan ay kolley kugu qabaan wararkaaga waa soo xansannay intaan maqnayn marka khayr badan allah ku siiya waxaan kaa codsanaynaa hawshaas inaad xarigga u qabato adoo la kaashanaya maamulka gobolka ayaguna kolley waxaa ka la kaashan doonaan dowlad goboleedka annaguna ka wasaarad arrimo guud ahaan waxaan diyaar u nahay inaan idinkala shaqayno arrintaas waxaa laga yaabaa maanta in lagu eedaynayo oo lagu leeyahay dadka deegaanku ay ku leeyihiin wax noo qabo waddo noo dhis isbitaal noo fur iskuul noo dhis wax aa qaban kartid ma leh sababtoo ah system iyo maamulaa wax lagu qabtaa maamulaadna wax ku heli kartaa ama dalkaaga gudihiisa uga soo saari kartaa amaba kaalmo dawladda dhexe ama dawlad goboleedka kaaga timaada ama kaalmo dibadda kaaga timaadaba aad ku heli kartaa laakiin hadda meel wax lagugu siiyo oo aad dadkan wax ugu qabato ma joogtid marka waxaan kaa codsanaynaa inaad mas-uuliyaddaas gudatid ilaahayna kugu guuleeyo waana aadaan idinkaga mahad celinaynaa soo dhowayntiinna saaad noogu soo kallahdeen khayr badan allah idin siiyo waa mahadsantihiin guulaysta wadaad jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal barnaamijka wadajir ayaanu ku guda jirnaa degmada warsheeg waxa ay nasiib u yeelatay inay noqoto degmadii ugu horreysay ee laga dhisayo golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolada dalka waxaa degmadaasi tegey wafdigii isugu jiray heer dowlad dhexe iyo heer dowlad goboleed ee uu hogaaminayey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyagoo halkaasina goob fagaaraha ay ku soo dhoweeyeen maamulka iyo qeybaha bulshada ee degmada warshiq habeen ayay ku hoyadeen waxaana halkaasi looga dhawaaqay dhismaha golaha deegaanka ee degmada warshiq oo qaadanaya sagaashan maalmood xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta doctor yaxye cali ibraahim ayaa halkaasi waxa uu kaga hadlay habka loo wajahayo dhismaha golaha deegaanka ee degmada warshiq iyo sidoo kale degmooyinka gobolada dalka ee sanadkan loo qoondeeyo in loo dhiso golayaasha deegaanka sanadihii lasoo dhaafay waxaa lagu howlanaay dhammaystirka federaaleynta dalka sida ku cad qodobka koowaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ku-meelgaarka ah oo ah dalku inuu noqdo dal federaal ah leh heerar dowladeed heerka federaalka ah heerka dowlad goboleedka iyo heerka dowladaha hoose waxaa qabsoomay maamul goboleedyo ilaa iyo afar ah oo kadib la sameeyey maamul goboleedka dalka ugu horreeyey maamul goboleedyadaas waa qalfoof ahaan ayay samaysmeen ma suuragelayso inay xubno ka noqdaan buuxa dowladda federaalka iyadoon la helin lakabkii ugu hooseeyey oo ah dowladihii hoose in lasoo dhiso taas owgeed ayaa laba sano ka hor ayaa wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada wasarada arrimaha gudaha federaalka wasaaradaha dastuurka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedyada ayay waxay sameeyeen gole isku tag ah oo loogu talagalay inay jeheeyaan hannaan qaran oo lagu samaynayo dowlado hoose oo isku mid ah dalka oo dhan si aan loo kala baahin Ah, mad- ah, golahaasi wuu laba jirsaday bishii juun ee hadda lagu jiro ayaa laba sano u buuxsantay ee runtii saddexdeedii dowlad goboleedka hirshabeelle magaalo madaxdiisa jawhar ayaa nasiib u yeelatay inay madasha meeshii ugu dambaysay ee ahaay hirgelinta hanaanka dhisidda ama dib u dhisidda dowladaha hoose in ayada lagu soo afjaro waxaa ka soo baxay qodobo dhowr ah qodob koowaad waxaa waaye waxaa la wada ansixiyey oo laysla qaatay hanaankii loo mari lahaa noocii ugu dambeeyey oo beri subaxba dowlad hoose la samayn karo sidoo kale waxaa ka soo baxday in golihii meesha isugu yimid ay isla qaataan barnaamijkii hadaato walaalka iga horreeya uu sheegay oo xasilinta loo yaqaano waxay lahayd siyaasad xasilinta ay ku shaqaysa xasilin waxaa waaye degmooyinka soo kabashadooda marka hore in laga bilaabo intii aan maamul la samayn soo kabasho macnaha waxaa weeyaan waa inay helaan mashaariic gaagaaban suuq inay helaan iskooladii la helo saldhiggii la helo maxkamaddii la helo degmada la helo xarunteedii qalabayntii la helo arrimahaasaa loo yaqaano mashaariic xasilineed ay ku jiraan goobihii caafimaadka nasiib wanaag waxaan sidoo kale isla garanay in saddex iyo toban degmo oo ka mida lix iyo labaatan degmo oo la rabo intii ka dhiman sanadka ama horaanta sanadka dambe in laga sameeyo golayaal deegaan saddex iyo toban ka mida labaatan iyo lixdaas degmo leysla qaatay saddex iyo labaatanka degmo hirshabeelle wuxuu ku leeyahay afar degmo nasiib wanaag caawa waxaan u nool nahay oon markhaati u nahay degmadii ugu horreysay oon isdhahnay xulashada xulashada xulasho ahaan loo xushay sifooyinka loogu baahnaay hortey baa la sheegaba waxaa ka mid ah inay degmadu khilaafaadka ka jiro uu kooban yahay uu yar yahay meesha ugu yar inuu yahay mashaariicda ilaa iyo boqolkiiba labaatan loogu talagalay in la qabto inay ka hirgaleen dadka deegaankaas degan degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada inay dowladnimo diyaar u yihiin warsheekh caawa marka waxay marti gelinaysaa gole ka kooban dowladda federaalka iyo dowladda dowladaha ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo u yimid inay u hirgeliyaan ay la joogaan taageeraan ayaga oo la kaashanayo wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka gobolka ee maamulka degmada golihii deegaanka oo dhaxalgal u ah dowladnimada dalka si loo helo adeegyada bulshada oo dhammaystiran waxyaabaha bini aadamka u baahan yahay dowladda uga baahan yahay wax ugu sukeeyo laga helaa waa dowladda hoose waayo arrintaas marka waxaan dhihi lahay waxaan dhihi lahay hal la dhowr erey baan laba ereyaan rabaa inaan kusoo koobo maasayahana maahi oo dardaaran ah marka ani runtii dhulkaana u dhashay shaksi ahaan waxaan rabaa inaan idhaahdo dhalyo wadaag inaan naho dhisayno golaha iyo ogolaada inaan idhaahdo dhaliyo wadaagdan hoo dhisayno golaha dhisayno golaha naga dhow dhisayno golaha naga dhow idinkana waxaan idin leeyahay idinkana dhib iyo dhaliil idinkana dhib iyo dhaliil iyo dhici maysa naga dhow labadaas erena intaasaan ku leeyahay idinkoo raalliyaa suugaanta waa layga badiyaa laakiin waa waa igu soo maaxata xoogaa yar waxaan qabaa waxyaabaha laga faa'iidaayo oo madax kalaa iiga dambayn doonto waxaan aad u aaminsanahay degmada warsheekh haddii laga helo ka go'naanshiyo siyaasadeed hoggaan dhaqan iyo siyaasiyiin iskaashanaayo inay u noqon karto koonfurta iyo bartamaha soomaaliya laga soo bilaabo galmudug ilaa jubbaland degmo rool model ah oo kudaysho mudan agwaaniintu waxay dhaheen haddaatay warsheekh inay waddo u baahan tahay wasiiradeenna bal u sheegay dhaheen sidii loo gaari lahay ayaa waxay u baahan tahay maamul lasoo doortay golo deegaan ah golaha deegaanka markii degmada ay tahay magaalo madax ay ku taallo waa labaatan iyo toddoba xubnood markay uu ka kooban yahay markay tahay degmo caadiya sidoo kale sidaan oo kalena waa kow iyo labaatan xubnood marka kow iyo labaatanka xubnood ayaa maamulkii dooranayo sanduuq baa meel la dhigaya marka qaabka wax loo samaynaa runtii degmo loo dhisaayo haddii aan laba daqiiq wax ka dhaho waxaa weeyaan saddex qaybood uu ka kooban yahay qaybta ugu horreysa waxaa waaye in degmada khilaafaadkeeda iyo la maabgareeyo la eegaa si guud in khilaaf ka jiro yaa wada dego Eh, dadka wada dega maxay isku hayaan maxay wada leeyihiin siday wuxuu kala leeyihiin wakti kooban ay qaadanaysaa weliba war sheekh kuma sii jirto insha allah wakti kooban ay qaadanaysaa marka intaas markii laga gudbo ayaa waxaa la leeyahay gogolaa la fidinayaa arrintaasna wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha uu nagala joogo wafdiga hogaaminayo ayaa ku dhawaaqi doono dhaqaalaha iyo sistamkii iyo gogoshaasi qaabkii loo daadihi lahaa in wasaaraddu diyaar u tahay iyo madashuba wax reer warsheekh looga baahan yahay oo aan ka ahayn inay ayagu waxoodii maamushaan ma jirto ayadana oo ku dhawaaqaynaa caaw haddii ilaah yidhaahdo intaas waxaan rabaa kelimadeydii ugu dambaysa inaan aan kusoo gebagabeeyo oo dardaaranka ugu dambeyna aan idhahdo reer warsheekhow fursadaad haysataan dowladnimo sagaashan habeen oo ka bilaabanaysa caaway oy taariikhdu tahay sagaal ayaa la rabaa golodeegaan meesha inuu ka dhasho haddaad diiddaan idinka idinka go-an haddaad oggolaataanna dowladnimadii aad u baahnaydeen ayaa idiin soo degdegtay marka culummada haddaatay gabadha heesta ay ku sheegtay sifooyinka afarta ilaa shanta aan aan u malayna inay ka sheegto ahay in meeshaana ay tahay meel culummo ay culummadaas mataqaanaa magaaladan ku nool iyo mataqaanaa dhaqanka iyo dad kastan oo dhulkan ku noolba ilaahay ducadooda inuu aqbalaad moodaa balse weli natiijadeedaan sugaynaa waxaan leenaha ducadii si kaamil waa loo aqbalay ilaah markhaatiga noqo maalintii la sameey salamu calaykum waraxmatullahi barakaatu kaasi waxa uu ahaa doctor yaxye cali ibraahim oo sharxayey habka loo wajahayo dhismaha golaha deegaanka ee degmada warsheekh iyo sidoo kale degmooyinka kale ee gobolada dalka anisweeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal anisweeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal haddaba maamulka degmada warsheekh iyo weliba dadyooga degmadaasi siday u arkaan guddoomiyaha degmada warsheekh axmed xuseen shiidka ayaa halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay inay soo dhoweynayaan in degmada loo dhiso golo deegaan kuwaas oo doorta hogaanka degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe wixii la sheegi lahay waxqabadkii horaa loo sheego waqti ku dhumin maayo taas waxaan rabaa saacatu wasiir soo dhowaaw warsheekh waatan caawa ilaahay mahaddii tahay oo saacaddan saqda dhexe aan muxuu ahay iskula joogno damaashaadkaa iyo sharafkaas waxaa ilaahay allah noo suuro gelsho warsheekh markaan soo koobo waxay ka kooban tahay konton tuulo waa degmada ugu xeebta dheer gobolka shabeellaha dhexe ama hir shabeellaba haddaan idhaahdo waxay ka bilaabataa celcadda ilaa iyo bashaqle meel la yidhaaho waxay xuduudla leedahay muqdisho cadale balcad raagaceele jowhar dadkeedii waxaa lagu qiyaasaa lixdan iyo laba kun oo qoys alxamdu lilah sida loo sheegay waxna waa noo qabsameen wax badan waa naga dhiman yihiin xagga waxbarashada degmadan waa ku liidataa waxaa ku yaallo dugsi hoose dhexe dugsiyada kale oo tuulooyin ku yaallo waa goobta iskuul waaye xagga caafimaadka sidoo kale way ku liidataa waxaa ka shaqaynaya intersos iyaduna waxay xirtay bisha afaraad labada kun lix iyo tobankii ilaa hadda way xihan tahay degmada waxaa ka jira fuuqbax aad u fara badan ilaa iyo siddeed tuulo iyo toonka buu ka jiraa waxaan nala tacaalay oo kaalmo badan ka helnay wasiirka caafimaadka oo dhowr daawo noo soo dhiibay iyo xildhibaanadda iyo dad kale oo muxuu ahay un muxuu ahay jeebkooda naga taakuleeyey sidaas ayaanu la xarbinaynaa shuunbiyoodkii meel badan oo ka jiraa marka caawa waxaa noo fursad ah inaan halkan idinkaga soo jeedinno horumarkayna iyo baahideennaba wixii noo qabsamay iyo wixii noo qabsamin markaa siduu u sheegay walaalkeen yaxye waa runtiis wasaaradda arrimaha gudaha federaalka la-aanteedu ma qabsoomi laheen horumarkan waxa gacanta naga siiyey oo na garab istaagnaa oo nala shaqeeyey xilligaa waaad wasaaradda arrimaha gudaha ma haysanin federaalka iyo maxaa waaye statekii ma dhisnin alxamdu lilah maanta waxaan leenahay degmadu hooyo aabo baad leedahay shalay waxay ahayd aabbo keliya lahayd oo wasaaraddaas arrimaha gudaha oo soomaaliya oo dhan u dhaxaysay ayaa qaybtaani qaadanaynay waxaana inay hagaagaan waxaan noo suuro gelsay maamulka degmada oo annaga go-aan ku qaadannay inaannu wax mashruuc ah aan hor istaagin shuruudna ku xelin soo dhoweynay taas ayaa ku hergashay sidaasaanu ku helnay markaan imid wasaaraddan arrimaha gudaha waxaa yaxya ka horeeyey ismaaciil wuu nala ballamay yaxya markuu yimidna markii ugu horeysa sargana sidoo kale nagala ballamay in aan ka shaqeyno horumaradda mashaariicda wax walbana aan muxuu ahay aan dul u yeelano soo dhaweyn fiicanna aan yeelano waan ka dhaweynay waana hergelinay alxamdu lilaahi aawahe wax badan aan ilaabayaa iga kala tegaayo farxad awgeeda marka insha allahu hadduu alla yidhaahdo sida noola sheegay degmadan degmadii ugu horeysay oo laga hergelin doono golaha deegaanka ayay noqotay waxaan aaminsanahay sagaashanka casho uu qabtay yaxya doctoorka kheyr allaa siiyo ka suka inaan wax ku dhammaysan karno deegaankan dadkiisa isma diidano lihiina reer waarshiiq caarow waxaan rabnaa waxqabaad yaa waddaan rabnaa wacraalihiina reer waarshiiq waxyeeliyo wadday raabaan waxqabad yaa wadday raabaan
nabadoon cali xaaji wuxuu ka mid yahay dhaqanka degmada warshiq waxa uu soo dhoweeyey in degmada loo dhiso golo deegaan isagoo uga mahad celiyey dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowlad goboleedyada kale ka jira dalka ee arrintan ku taageeraya
degmadan oo cawada marti u tihiin noona imaadeen haddaan nahay shicibkii degmada waa dad isku tuuban oo heshiisa waxay keeneen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha gacan buuxdaan ku qaadanaynaa waa dad isku duuban oo dowlad jecel xalaariyiina ongol wixii loo qabaayo shicibka waa ongol yihiin waa taageerayaan way rabaan horumarka dalka ka dilaacay inuu nagu bilaawdo waan oggolnahay mana diidan haddana waa dad aan dhibaato qabin xeebtaan dheer iyo webigeenta ka dhexla deggan isdulmihaynin xuquuqdooda si siman si walaalnimaa si dirisnimaa si ehelnimaa inay u doontaan rabaneh inay waxooda sidaas u qaybsadaan kana mid ahaadaan maamuladooda hirshabeelle madaxda uga timid inay taa inay taageersan yihiin daacadna u yihiin dhibaatanay qabin wixii markaas ka maqan ambay dhaliil qabaanne si xasilooniya oo shariga waafaqsan qaynuunka dastuuriga diidanayn inay u doontaan rabaan waa dad isku duuban waa degmo hodana waa dad israba anaa isdiidanayn horumarka bilaawday oo tuulo min degma ka socdo aad iyo aada u wanaagsan yahay dowladdana waan ku taageeraynaa waxqabadka ay ka qabatay mashaariicdaas ay fulisay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cali cadle waxa uu dhiirogeliyey in golo deegaan loo dhiso degmada warsheekh islamarkaana ay noqoto degmadii ugu horreysay ee laga hirgelinayo guud ahaan waxaanu intaasi dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wadajir oo toddobaadkan aan ku eegaynay hanaanka wadajir ee dhismaha dowladaha hoose ee dalka waxaa barnaamijka idiin soo jeedinaya anigoo cabdishakuur alaxmada waxaa farsamaynaya qays cali shire maxamed nuur macalin maxamedna waa uu soo saaray intaan mar kale dib ugu kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
walaalayaal awada jiranoy walaalayaal